shamse ibraahim booliis waxay ka mid tahay hogaamiyaasha hooyooyin ku midaysan sidii wax loogu qaban lahaa dhallinyaradan hooyooyinkan ayaa horey caruur looga dilay dalkan kanada shamse ayaan wax ka weydiiyey halka ay ku dambeysay musaafiriinta dhallinyarada soomaalida iyo dadaalada ay wadaan dadaalada anaga aan wadno waxaa ka mid eh in ay maaragtay sharciyada qolooyinka laga qaadayay oo sharciyada lagu heesto in aan u istaagnay aan u dacwoonay looyaro iyo dowladdaba inaan ugu tagnay oo aan leenahay ilmahan waa soomaali dowladdan iyo dad maaragta kuwaan c b c da la dhahaayo oo borderka maaragta ilaaliyaan ayaa waxay keeneen inay dhahaan nimankan soomaali ma aha basaboora oo kenyaati waxaa sii wateen annagana waxaan dadaaloynaa ama aan ku dagaalamaynaa ilmaha inay soomaali yihiin annagaa og annagaa dhalnay you know this documentigan waxa waaye qof soomaali eh documenti ma heli karo oo waddankan ku yimaado viisana ma heli karo visa laguma yimaado canada so qofkan waa survivor wax allaale wuxuu helo ayuu ku imaanaya waddankan markuu yimaado laakiin identitiisa runta ah annagaa markhaati ka ah oo dad citizen oo waddankan jooga oo shan iyo soddon sano ku noolaa waxaan la kulannay dowladda c b c ga waxaan la kulannay prime ministerka justin trudeau annagoo oo gun violencega arrinteeda kala kulannay ayaan midaana ugu darnay lifean ku kulannay annaga iyo prime ministerka virtual ma ahayn waa ishor fariisanay xataa miidiida wuu iska baxshay marka waa u sheegnay over violencegan oo ganka ee dhibaatadeeda iyo ilmahana laga daboorta garaynayo dhibaatadaas dhallinyaradan oo sannado jooga dalkan ayaa kiisaskooda dib loo fiiriyey kadib markii ay xaraysteen dhalashada ama deganaanshaha dalkan xilligaasoo dowladdu ay sheegtay inay markoodii hore dalkan ku soo galeen baasaboorro aan soomaali ahayn shaakir cali wuxuu la shaqeeyaa ururka midaynta ee magaalada toronto wuxuu ka hadlayaa ilaa iyo hadda dadaalada ay wadaan iyo rajada laga qabo in dhallinyaradan ay ka baaqsadaan dib u celinta runtii horta waa mahadsantahay xuseen dhalinyar badan oo ilaa saddex boqol afar boqol gaarayaan qaarkood wadanka jaamacada uga baxay qaarkood weli dhigta qaarkood shaqaysta oo shaqooyin fiican wadankan ka sameeyo tagsiritaan fiican dhiibo ayaa jiro oo dowladdu ay ku yidhaahdeen soomaali ma tihdi markii taas ay dhacday annagu waxaan bixinay dadaallo fara badan waxaan la xiriirnay wasiirada wasaaradda migrationka oo kale waraaqaa loo diray oo la leeyahay dadkan waa dad soomaaliya haddii aad rabtaan inaad caddaydaan annagu waxaan dadka caddayntooda ka mid qaad noqon kara waxaa arrinta lala socodsiiyey safiirka soomaalida intii mar la keeno yimid arrintaas wuxuu caddeeyey inay dadkaanu soomaali yihiin walow uusan markaas xafiis iyo howl isku dubaridan uusan safiirku markaas samayn waxaa sidoo kale la xiriirnay safiirka kenya oo halkan jooga wuxuu caddeeyey dadkaanu inay soomaali yihiin marka yani arrintaas runtii dadaal badan ayaa ku bixiday especially midaynta oo ay meel walba u gashay rajada runtii rajo fiicanaan qabnaa ilaa iyo hadda lama oga tirada rasmiga ah ee dhallinyaradaasi wakaaladda xuduudaha kanada waxay sheegtay inay gaarayaan boqol toddobiyo konton qof balse dadka u doodaya dhallinyaradan ayaa rumaysan inay gaarayaan boqolaal qof xuseen urxaaji v o a toronto